magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo looga hadlayo doorashooyinka lagu qabanayo soomaaliya goor hore oo maanta ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in uu raaligeliyey madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen tabashadii uu ka qabay arrimaha shirka shirkan ayaa soo xirmay goordhoweyd sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo
waxaa maalintii koowaad soo gebagaboobay shirkii ay lahaayeen madaxda golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo ay ka qaybgalayeen madaxweynayaasha dowlada goboleedyada puntland galmudug jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kaas uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxda waxa ay ka wada hadlayeen oo ay ku kala warqaadanayeen muddadii bilka ahayd ay kala maqnaayeen waxyaabihii qarsoomee doorashada la xiriiray iyo horumarada la sameeyey iyo sidoo kale haddii ay jireen caqabado ku horgudbanaa in shirka ama laga gungaaro xilligii doorashada maanta dhinacyada oo dhan runtii si saraaxadle ayay uga doodeen shirku wuu sii soconayaa maalinta berri haddii eebbaidmo waxaana wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka iyo waxaa loo xilsaaray in guddiga doorashada ra-iisul wasaaruhu uu u qabtay inay ka soo shaqeeyaan dhinaca farsamada in ay soo dhirandhiriyaan qorshayaashooda berri ayaana la dhegaysanayaa guud ahaan waxaa laga wada hadlaya oo arrimo la xiriira shirkan iyo shirkii toddobaaatankii mey ma jirto wax qorsho ah oo laga leeyahay in haba yaraatee la bedelo qorshihii ama heshiiskii toddoba iyo tobankii sebtembar ee mararka wararka qaarkood ee dadku ay sheegsheegayaan ama maaragtay laysla dhex maray haba yaraatee wax ka jira ma jiraan
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo ka hadlayay shirkii madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku lahaayeen magaalada muqdisho